ayaa soo qabanay habeenkii wuxuu dhintay ninkaasi wakti afartii saac habeenima waa tahay marka haddii aad su-aalo weydiiseen haweeneyda maxay u samaysay teegeeda haweeneydaas waxay ku samaysay waxay dagaal horaa ka dhaxeeyey oo ifur iyo kufuri mahaayaa dagaalkaasaa ka dhaxeeyey
marka hadda xaggee ku sugan tahay hadda waxay ku sugan tahay saldhigga galbeedka beloweyne asaga iyo hay-ada iyo gabar kale oo ay sunta qaybsadeen oo ay doonaysay tan kalena in ay ninkeeda disho magarat iyo wiilkii sunta soo gaday intaba marka booliiska muxuu ka damacsan yahay
wallaahi kolley waa in la gudbiyo iyo in ay dadkooda ku heshiiyaan dadkooda haddii ay ku heshiiyaanna waa kaa oo haa sharciga u gudbinayaa booliska haa woo ka madax adeeg markii wuu jeclaaya iyadaa isaga markii hore caanay ugu dartay ayagoo afar ah galaaskiisay sunta ugu dartay saddexdii kale way cadeen oo sun ma lahayn kuwa kale kanaa marka sun lahaa galaaskan iyadoo caraysan galaaskii caanaha markuu cabi waayay saddexdii kale ay cabeen isagana shaki uu ka qabay markuu u diiday caanihii galaaskai darbaysay markaas kadibna dhacdadaha kale waxaa dhacdayba oo waxaa ku xigtay oo baastadii wallahi taasi annaga kolley waxaa waaye masiir oo ayaa jiro maaragtay masiirana ka keenay markaas